asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka habeenimo raadiyaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare rooble oo kulan fogaana dhagax la yeeshay wakiilada beesha caalamka maamulka jubbaland oo maanta soo gebagabeeyay doorashada kuraastii taalay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose shiikh caan ka ahaa deegaanada maamulka somalilan kana baxsaday oo ugu dambeyn sheegay inuu ka biiray dagaalamayaasha al-shabaab wararka soomaalida ka baxsanna caawa waxaa ugu waaweyn ruushka iyo yukrein oo weli ku dagaalamaya gudaha dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo isniina taarikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarsa laba kun labaiyo labaatan qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhawaada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa habka fogaan aragga ah shir kula yeeshay wakiilada beesha caalamka ee c six balaas oo ay kawada hadleen arrimo dhowr oo ku aadan xaaladda siyaasadee dalka kulanka ah ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray dhamaystirka doorashooyinka golaha shacabka gaar ahaan dowlad goboleedyada jubbaland iyo hirshabeelle iyo hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ee soomaaliya ra-iisul wasaare ayaa sidoo kale wakiilada beesha caalamka kala hadlay xaaladda abaaraha ba-an ee dalka ka jira iyo sidii ay kaalintooda ugu qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee markaa abaartu ay saameysay dhinaca kan leh shiikh caanka ahaa deegaanada maamulka somalilan oo dhowaan dhala ah ayaa waxa uu ugu dambeyntii sheegay in uu ku biiray dagaalamayaasha al-shabaab sheekh aadan cabdiraxmaan warsame oo ku magac dheer sunne oo dhowaan ay mas-uuliyiinta somalilan ay ku dhawaaqeen inuu ka baxsaday magaalada hargeysa oo u degnaa ayaa waraysi b b c da uu siiyey wuxuu ku sheegay in markaasi al-shabaab deegaanada ay maamulaan uu xilligan uu ku sugan yahay waxa uu xaqiijiyey inuu kasoo baxsaday somalilan isagoo eedan u jiiday maamulka somalilan oo hogaamiyaha ka yahay madaxweyne muuse bixi cabdi magaalada hargeysa waxaan ugu soo baxay aniga iyo reerkeygii anigoo reerkeyga wato in wadankii aan u dhashay oo aan ka ahaa nin culimo ah oo ku hoolnaa dacwadda islaamka iyo tarbiyadda islaamka ay ugu timid caraqalad xoogan oo ku wajahan howlahayga markaa taasi ayaa keentay in markaasi aa iskaga soo baxo deegaanada maamulka somalilan ayuu yiri sheekh aadan sunnaha ayaa b b c u sheegay inuu hadda ku sugan yahay meelaha ay gacanta ku hayaan xooga al-shabaab ee fadhigooda yahay soomaaliya dhowaan ayay ahayd xukuumadda jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbaanada ee somalilan ay shaaciyeen in shiika ama shiika caanka ka baxsaday somalilan islamarkaana uu aaday dhanka koonfurta soomaaliya wasiirka xigeenka ammaanka ee somalilan cabdulaahi xuseen maxamed oo dhankiisa b b c la hadlay ayaa xilligaas sheegay in weli ay wadaan baaritaanada la xiriira baxsashada shiiqan horey ayaa shiiqan marar kala duwan loogu xiray gudaha maamulka somalilan balse waxa uu hadda sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu markaas ku kalsoonaan doono hanaanka garsoorka ee inuusan ku kalsooneen hanaanka garsoorka ee somalilan ka jira maamulka jubbaland ayaa maanta soo gebagabeeyay doorashada xildhibaanada golaha aqalka hoose ee baarlamaanka ee soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashada kuraasta deegaan doorashada laba koowaad ee magaalada kismaayo iyadoona maanta la qaban doono maanta la qabtay doorashada kuraastii ugu dambeysay munaasabada soo gabagabeynta soo gabagabeynta doorashada deegaan doorashada koowaad ee kismaayo waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda maamul goboleedka jubbaland iyo xubnaha guddida fiid iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal jubbaland ayaa weli bilaabin doorashada xildhibaanada iyo deegaan doorashada labaad ee laga doonayay ee maamulka jubbaland ee magaalada garbaharey inkastoo lix iyo tobanka kursi ee magaaladaasina la shaaciyey islamarkaana maamulka weli ma xaqiijin halka sida rasmiga ah ee lagu qaban doono marka doorashadaasi labaad ee magaalada garbaharey deegaan doorashada labaad ay tahay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa xildhibaanada koonfur galbeed uga baaqay in ay markaasi midoobaan warihiina cabdiwahaab cirguji ayaa faahfaahinta warkan inoo haya waa hagaag saaxiibyaal raalli ahda markaas cabdiwahaab cirguji horyahena dib ayaan ugu soo laaban doonaa markaan madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdulaahi deni ayaa markaas wareegto uu soo saaray wuxa uu ku sameeyey magacaabis madaxweynaha ayaana xeer madaxweyne ku magacaabay agaasimaha wacyigelinta ciidamada iyo la dagaalanka wax loogu yeero argixisada ee wasaaradda amniga ee puntland wareegtada kasoo baxda xafiiska madaxweynaha puntland saciid cabdullahi deni ayaa u qornay sitan markuu xeeriyey aqoontiisa kartidiisa iyo waayagnimadiisa shaqo wuxuu xeeriyey kow waxaa maxamed cabdiweli nuur timir loo magacaabaya agaasimaha wacyigelinta ciidamada iyo la dagaalanka argixisada ee wasaaradda amniga ee puntland labo waxaa xeerkani uu dhaqangalayaa markuu madaxweynehu seexo waa uuna seexay madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdulaahi deni waa wareegtada markaasi xafiiskiisa kasoo baxday ee loogu magacaabay in maxamed cabdiweli nuur timire loogu magacaabay agaasimaha wacyigelinta ciidamada ee dagaalanka wax loogu yeero argixisada wararka soomaalida ka baxsan haddii aan eegno waxaa ugu waaweyn ruushka weli waxauu duqeymo kala duwan uu ka geysanaya dalka ukraine oo markaas xaalado dagaal ku jira ukraine ayaa madaxweynihii valadimir zelenski waxa uu caalamka ka dalbanayaa in gargaar lala soo gaaro wadahadalna ay diyaar u yihiin in ay ruushka la galaan hase yeeshee madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa ka go-an ama markaasi sheegay inay ka go-an tahay la dagaalanka inuu soo afjaro ruushka markaasi ciidamada ukraine ee dalkaas ku sugan welina reer galbeedku tallaabo ruushka ay uga jawaabayaan aan ka ahayn cunaqabateen ma aysan weli qaadin warkii habeennimona waa naga intaa qaartan dhegeystahay waxaan ka reergelinaa qodobo kala duwan oo markaasi aan sii deen lahayn sababo la xiriira in kombyuutarka markaa cilad ay ku timidna ay tahay sababta ugu weyn cabdihaab ayaa farsameynaya nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel